Magacaygu waa Cabdiqaadir Mukhtaar. Waxaan ka mid ahay shacabka ku nool eh, magaalada la dhaho Daafuur, eh, ku magac dheer Birta. Waxay ka tirsan tahay Daafuur Wajeer. ee ka tirsan- Waxay aasaasan tahay Daafuur shan iyo toban sano qarib. Ugu, ugu yaraan shan iyo toban sano ay aasaasan tahay. Hal ceelaan haysanaa, hal matoor ah. Matoorkaas aad buu u rafaadsan yahay. shan iyo tobankaa sano oo matoorkaasaa noo shaqaynahaya u n baana siisay matoorkaas solar ma haysano tatang ma haysano isbitaal ma haysano wax isbitaal oo haysano ma haysano mid dowladeed ma haysano mid brevat eh ma haysano Eh, isbitaal la-aanaa nahay maamadii dhasho ee meeshaan ku dhasho dhiig la-aan u ba- ay maaragta ay ku rafaadsan tahay maalinka doorashada meeshan umarahin baa noogu dambeysay markuu ka soo baxa habaas weyne iyo dhulkaas saboolyo maraa ilaa biimadow sarif dhulkan buu isku laabaa nama soo gaara waxayba nala noqota oo shaki naga galayba inaanan koontigan wajeer saw aanan ka mid ahayn waxaan kaloon raacinahayaa wood banaani bay ka tirsan taha umaleen birta dheer daarfur location shan iyo labaatanka milyan ee banaani wood loogu taragalay shan shilin kama haynaan umaleen xaliiraha cabdow cabdiraxmaan maxamuud waxaan dowladda iyo embiga waxaan ka codsanayaa shan iyo toban sana inta fadhinaa shan iyo tobankaas waxaan baadiye aga soo guuray inaan wax barto oo ilmaha ay wax- waxbarasho waxbarasho kuma haysto iskuul hal qol ha ii dhisan xoolihiin waa iga layacmeen ilmihiin waxba iima baran Anigu waa maxamed deeqo xuseen oo waxaan deganahay magaaladan dadka degan aan ka mid ahay ee aasaaskii magaaladanna waxaa weeyaan eh, labadi kun iyo tobankii baa la degay shan iyo toban sano ayay degan tahay ayay jirtaa hadda Ee, waxaan u malaynayaa inaan dib u harnay marka loo fiiriyo lokeeshinimada kale iyo iyo meelaha kale inaan aad dib uga dhacnay Ee, magaalada hal ceel baa ka qodan oo weliba daciif iska ah oo UNHCR ay noo keentay Ee, maxaa la dhahayay iskuul waxaa noo waxaa noo dhisan hal galaas oo walbang ay ay noo dhistay Ee, xaggii countigii wajiya waxaan ka hayna horta ma laha sida annaga ooba u xisaabsaneen baa wax aan ka hayna ma laha devolutionka intuu bilowday shan iyo tobanka sano hadda loo socdo waxaan ka hayna wajiya county ma jiraan ECD bay noo dhisin biba- biyo ayayna siinin cisbitaal baan haynin oy noo dhisin wax countiga naga soo gaaro oon hadda aan sheegi karna haba yaraatee ma leh marka waxaa kaloon aan u diraynaa baaq ee mbiga laga doortay wajiya south mheshimiwa maxamed cadow waxaan u malaynayaa mbiga wuxuu maamulaya ee cdf asagay soo martaa cdf na xuquuq baan ku leenahay dadka wajiya south ku nool baan ka midnahay inaan xuquuqdaanada aan ka helna ayaan rabnaa iskuulaha laga dhisaa ee cdf aa lagu horumariyaa iskuulada magacayga axmed xaaji cali aliira meeshan waxaan u malaynay shan iyo toban sanaan deganayn meeshan maalinkaan soo degnay yaa u n noo keentay matoorkaas hadda dhammaaday oo eberki maalinka ay maanta inta ka dhexaysa wax aan dowladda kenya ku haysana male dhibaatadana haysata waa biyo iyo isbitaal iyo isguul isguulkiibaa hadda saan uun u baryayn u baryaa hay-ad hadda wax yar ee qolka qol ay noo dhis aniga dowladda kenya waxaan ku haysana male maalin alla gelin meeshan iyo biyo aan ka dooranaa waxaan ka dooranaa kansala anigoo la dhahaa dhool cismaan nuur oo daarfuulka hadlihaaya dhib badan baa daarfuul nagu haystaa ceel kuma haysana isbaal kuma haysana biyo ma haysana iskuulka laba qol hal qola ilmaha nagu dhiganaya saddex galaas waan ku rafaadsannahay bilcaanta dhexday nooga dhalaan dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa wood banaaney inay gargaar weyn noola soo gargaar oo dhib badan baa meesha nagu haystaa naagihii aqaan dhexday ku umilaayeen gabrihii waa isku guyihaayaan iskuulkii la- laba qol ay saddex galas ilmaha ku dhigan hayaan dowladda kenya waxaan ka haysana male iskuul ma haysana dahabaan adag ku dooranay way nagu calaan casho kuurahan siini waa ingu soo noqonayna tiri codka ma haysana waxba kama haysana kuuraha waa